warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah tirinta codadkii shalay laga dhiibtay goobaha kala duwan ee dalka oo weli socoto iyadoo ay soo baxayaan natiijooyin hordhac ah waxaad sidoo kale maqli doontaan musharaxiin dhowr ah oo tanaasulay wasaaradda waxbarashada oo sheegtay in dugsiyada dib loo furayo isniinta soo socoto soomaaliya waxyaabaha aan idiin hayno waxaa ka mid ah xildhibaan u taagan aan idhaahday al-shabaab oo goob fagaaro ah ku toogtay lix ruux caalamkana waxyaabaha ad maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan saddex iyo toban qoof oo lagu dilay duqayna ka dhacday bariga dalka yukrain waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo arbaco ah taariikhduna ay tahay tobanka bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun labaiyo labaatanka star f m codka gobolka waqooyi beri ead naga dhegeysanaysaan aniguo ah mawliid maxamed shuuriye ayaa warka idiin soo saara sidoo kale idinla socodsiinaya muscab ismaaciil ayaa noo farsameynaya waad ku mahadsantihiin inaadna dhegeysanaysaan ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale faadumo shariif nuur oo ka mid ah musharaxiinta xilka wakiilka deegaanka hoose ee madoogaashiya deegaan baarlamaaneedka lagdheera ayaa sheegtay in shalay wakiiladeeda aanan loo ogolaanin inay gudaha u galaan goobta codbixinta
magacayga waa faadumo shariif nuur ibraahim waxaan ahay musharax u taagan kursiga hoose oo m c a waxaan ka taagnaa waadhka madoogaashe ku yaalo lagdheera constituency ku yaalo gaarisa county marka challenges badan baan shalay aan la kulme oo dhinaca hadday noqoto i e b c iyo officialska meesha ka shaqaynayo challengeka koowaad aan meesha aan kala kulme wuxuu ahaa agentkayga oo loo diida maaragta inay access gareeyaan gudaha inay galaan oo sida agentyaasha kale ay u shaqeeyaan oo gudaha yaa loo diida taas waa midda koowaad midda labaad waxaa waaye kuwii hataa galeen oo hataa uun intay duruqsadeen galeen bannaanka loo soo bixiyey anima garan kari ujeedada ay dadkaas ay wateen ama wixii meesha markaasayto ka dhacaya markii maanta aan sugana oo la dhehe kuurooyinkii waa la xisaabana meeshii aan dhihi karo waan ugu dad badnaa oo hataa wax baan ka helay waxaa la yidhaha saddex saddex qof bisaa kuu codaysa marka waxaa waaye inay maaragta meesha uu dhib ka jira oo dhibkaasayto ay aadana ay geysteen aniga maaragta ii cad waana arkaa waxaa inay bareer cad ay ahayd marka waxaasaan maaragta aan aniga aan usoo cararay hadda dadweynaha waxaan ooga baaqayaa aan u sheegayaa kursiga waxaawaay dadka kulliba u tartami karaan example waxaan ka bixinayaa magaaladeena township oo gaarisa waxaa ka taagan dhowr qof oo ajnabi ah waxay maaragta constitutionka kenya ay maaragta ay nafarayso meelka ay xusayso inaan maaragta meel kasta aad kenya maadaama kenya citizen aad aad kasoo istaagi kartid
aad iyo aad ay u mahadsan tahay faadumo oo codkeeda haddii aan halkaasi uga gudubno hase ahaatee dhanka iyo haddii aan eegno i b c siday arrintan uga jawaabtay iskuduwaha arrimaha doorashooyinka ee lagdheera faarax cabdi ibraahim oo aan arrintan wax ka weydiinay ayaa ku jawaabay in cabashada musharaxan aan si rasmi ah loogu soo gudbin sidoo kale wuxuu xaqiijiyey in dhammaan codadkii shalay laga dhiibtay goobaha kala duwan la geeyey xarunta dhexe ee codadka lagdheera lagu tirinaya ee ku taalla magaalada madoogaashe
anigoo ah returning officer lagdera constituency wax oo complain oo maanta aan ka haya ma laha presiding officerga stationka ii joogay oo ku saabsan faadimo shariif xaggeed ama inay laga eriyey agent kuyada laga eriyey polling stationka wax complain oo ka haya maanta ma laha piyogate marka maadaama weli wax aniga soo gaaray ay jirin piyogate iga soo gaaray ay jirin arrinta hadda waxaanu ku xisaabi karaa turbateen wax cod oo meelihii lagu rido ku dhiman ma laha wax cod oo meelihii ku dhiman ma laha waa tahay haddii aan halkaasi uga gudubno codadkaasi weli qeybaha kala duwan ee dalka waxaa ka socoto tirinta codadkii shalay laga dhiibtay qeybaha dalka waxaan toos u tegaynaa showruumooya uu ku sugan yahay wakiil wareedka warbaahinta istaa ismaamulka nairobi yuusuf gaas tirinta ayaa halkaasi ka socoto meeshaasi waxaa lagu tirinayaa codadkii laga dhiibtay ee kamakunjo xaafadda islii ka mid tahay ee goordha waxaana soo gaaray inuu halkaasi gaaray xildhibaanka deegaanka kamakunji yuusuf xasan cabdi oo markii afaraad tartamaya yuusuf inoo waran maxaa soo kordhay
mawlidow aad baa u mahadsan tahay hadda xarunta aan ku suganahay ee y m c a ee degmada kamakunji codadkeeda la isugu keenay ee lagu tirinayo waxaa soo gaaray xildhibaanka deegaanka kamakunji yuusuf xasan cabdi sidoo kalena ah musharax markii afraad u loolamaya kursiga deegaan baarlamaaneedkani xildhibaanka ayaa hadda xarunta soo galay ilaa hadda ma jirto natiijo rasmi ay ku dhawaaqeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka balse waxaa xusid mudan inta badan codadkii deegaan baarlamaaneedka kamakunji in ay halka soo gaadheen ayada oo guddigii doorashada ee u xilsaarnaa ee deegaanada kala duwan ee degmada kamakunji ka kooban tahay codadka ka keenayey markaasi laga xisaabinayo codadkii ay deegaanadaasi ka kala keeneen qayb qayb ayaa loo xisaabinayaa iyadoo oo guddiga doorashooyinku dee ay markaasi aan loo gudbi karin dhankooda oo uu markaasi u dhexeeyo xuduud ah laakiin halkaasi aad ka daawacanayso ood ka dhegaysanayso sbiikarro waaweyn ayaa lagu xidhay xarunta ilaa haatanna waxaa socota tirinta codadka oo lala wadaagaya ajentiyaasha murasharaxiinta loolanka uu ka dhexeeya ayaa dhammaantood halkan ku sugan qaar badan oo musharaxiinta ka midana gudaha xarunta ayay soo galeen muli ilaa hadda mawlidow waxaa xusid mudan inaysan jirin natiijo aan hayno oo guddiga doorashooyinka ka soo baxday marka laga yimaado waxyaabaha suuqa ku jira marka ilaa hadda waxaan ka dursugaynaa natiijada inay si rasmi a ugu dhawaaqaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka xildhibaankuna hadda waxaa uu soo galay uu ku sugan yahay xarunta si wacan bal tirinta halkay maraysaa tirinta inta badan codadka waxaa lagu soo tiriyey deegaanadii laga dhiibtay oo markaasi guddiga doorashooyinku ay kusoo tira koobeen halkan bannaanka kore ayay sanaabiiqdii daadsan tahay maadaama iyagii oo qoraala ay haystaan xubnihii markaasi u xil saarnaa ayaa gudaha qayb qayb loo qaabilayaa ayaga ayaa laga xisaabinayaa deegaan walba si guud ayaa la isula fiirinayaa markaasi risaltigana halkaasi ayay kaga dhawaaqayaan oo uu ka shaacinayaa returning officagu deegaan walba codka musharax walba uu ka helay xildhibaanka inta uu meesha yimid ma idiin suurta gashay inaad la hadashaan
xildhibaan yuusuf xabsan cabdi oo aan weydiinay markaasi bal inuu hadli karo waxa uu yidhi haddan ma hadli karo ilaa amar dambe balse waxaan isku dayi doonaa saacadaha iyo wakhtiyada inugu soo aadan sida ugu macquulsan in aan xildhibaanka markaasi aan u helno codkiisa iyo dareenkiisa ku aadan markaasi sida ilaahay hadda wax u socdaan marka goormee la rajaynayaa in tirintaasi lasoo gebagabeeyo mawlidow maadaama inta badan codadkii deegaan baarlamaaneedkani halkan ay soo gaadheen oo ay muuqato in hawshu ay gebageba marayso waxaa la rajaynayaa wakhtiyada inugu soo aadan in si rasmiya loogu dhawaaqo natiijada waxaa muuqata ilaa haatan musharaxiinta la sheegaya inay ugu cadcadyihin inay halkan soo gaadheen ayaga oo markaasi xarunta gudaha u gala iskara fadhiya kuwa xisbiyada kala duwan ka socda hadday noqoto u d a hadday noqoto kuwa kaleete ee ka socda o d m iyo dadka kaleetaba marka ilaa hadda ma jirto si rasmiya natiijo ay guddiga ugu dhawaaqeen balse waxaa la rajaynayaa maadaama inta badan codadkii ay soo xaroodeen wakhtiyada inugu soo aadan in markaasi si rasmiya loogu dhawaaqo yuusuf gaas aada u mahadsan tahay dib ayaan kugu soo noqon doonaa wixii dheeraad ah adaa mudan mawlid wariyahayaga yuusuf gaas oo ku sugan xarunta ee showrimooyo ee y m c a waa halka lagu tirinayo codadkii laga dhiibtay kamakunji sidaad maqlayseen xildhibaanka deegaanka kamakunji yuusuf xasan cabdi ee halkaasi goordhow gaaray tirinta weliba ay socotaa natiijo rasmi oo lagu dhawaaqayna lama hayo wixii soo kordho halkan ayaan idinkaga xaqiijin doonaa dhankaasi mombasa haddii aan aadno waxaa lagu soo warramayaa in sidoo kale weli ay socoto tirinta codadkii halkaasi laga dhiibtay maxamed cabdi buutaan oo gobolka xeebta nooga soo warrama ayaa warbixintan ku eegaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee i b c ayaa weli waxa ay ka wadaan magaaladani mombaasa lixda deegaan xildhibaan ay ka kooban tahay xarumaha loogu talagalay in doorashada natiijada ugu dambeysa looga dhawaaqo tirinta codadka laga soo aruuriyey deegaanada iyo codbixinta ay dadka ay ka sameeyeen maalintii shalay ahayd xarunta cododka degmada invita laisugu keenay ee alandina school codbixinta deegaanada kala gedisan ee degmadan invita ay ka kooban tahay iyadoona la filayo in loo sii gudbiyo xarunta dhexe iskuul ee degmadan invita ay ka kooban tahay iyadoona la filayo in loo sii gudbiyo xarunta dhexe ee iskuulka dowladda ee loo yaqaan k s g ee magaaladina mombasa halkaasi oo looga dhawaaqi doono natiijada rasmiga ah ee kama dambaysta dhinaca kale haddii aanu eegno magaaladani mombasa ayaa waxaa lixda deegaan xildhibaan ay ka kooban tahay deegaanka likoni ilaa iyo haatan majaraha ursida mishi boko iyadoona sidoo kale deegaanka jangame uu isna uu majaraha u sido cumar munyi oo ka tirsan xisbiga o d m labadaba sidoo kale deegaanka mvita oonu haatan aan ku suganahay ayaa isaguna waxaa hogaaminaya maxamed suudi majele oo ka tirsan xisbiga o d m kisoni ayaa iyadana waxaa hogaaminaya rashid juma bezemba iyadoona deegaanka jomvo uu isna uu horkacayo badi taalib deegaanka yaali ee magaaladani mombasa ayaa isaguna waxaa horkacaya xildhibaanka haatan kursiga ku fadhiya maxamed cali iyadoona natiijadani ay tahay natiijada hordhaca ah sida ka muuqanaysa xarumaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee i b c markaasi ay natiijada ay kaga dhawaaqayaan walooba natiijada rasmiga ah ay si rasmiya ay iyagu ay u shaacin doonaan marka lasoo dhammeeyo tirinta codadka laga soo arooriyey deegaanada kala gadisan dhinaca kale tartanka madaxtinimada ayaa waxaa muuqanaysa in raila odinga uu isagu hogaaminayo doorashada ismaal goboleedka mombasa ilaa haatan la tiriyey walowba marka loo eego doorashadii dhacday labada kun iyo toddobiyo tobanka uu sarakaca u muuqanayo in uu soo sameeyey william ruto marka la barbar dhigo madaxweyne uhuru kenyatta oo doorashadaasi codod ka badan haatan sida muuqanaysa uu helay dhammaan cododkani waxa ay yihiin kuwo markaasi hordhaca iyadoona kuwa kama dambaysta ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha i b c ay si rasmiya uga dhawaaqi doonaan degmadani mvita ayaa waxaa marka la eego sida haatan muuqanaysa halka lagu magacaabo mijiwakali kisingowad isaguna hogaaminaya cabdiraxmaan xuseen oo ku magaca dheer cabdiraxmaan ansafresh oo isaguna ka tirsan xisbiga o d m dhinaca kale muftiga hay-adda talabixinta arrimaha muslimiinta ee kamenak ayaa waxa uu si kulul u cambaareeyey dhacdooyin ka dhacay magaaladani mombasa maalintii shalay ahayd isagoona sheegay in siyaasiyiinta looga baahan yahay inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara arbushaad iyo weliba sidoo kale horin colaadeed rabsha rabsha ambayo mtajaribu kuileta, ila hali wananchi wenyewe wametulia, wanapiga kura kwa amani, inakuwa haipendezi kwanza na pili inatupeleka pasipo sawa. Hivyo ni waasi viongozi, ni wasii viongozi, ni wakaririe viongozi wa kisiasa hususan ambao wanatarajia kupata matokeo baada ya uchaguzi huu wa mwaka 2022 basi washushe presha, wawe wapole.
waa tahay dhegeystayaal lulu xadeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi beri ee botaano warbixintaasi mombasa nooga soo diray waa uu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka profesor george magoha ayaa bayaan uu daqiiqada ka hor soo saaray ku sheegay in dugsiyada dalka ee sida kumeel gaarka ah loo xiray dib loo furi doono shan iyo tobanka bishan ee maalinka isniinta ee toddobaadka dambe rofesor george magoh ayaa xusay in isbedelada ay sababeen dib u dhaaca la filayo in uu ku yimaado xanaanka tirinta codadka ee doorashada shalay waddanka ka qabsoontay kadib wadatashiyo dheeraada oo la sameeyey waxaan halkan ku soo gudbinayaa go'aanka dowladda ah in xarumaha waxbarashada dib loo furi doono laga bilaabo maalinka isniinta ee toddobaadka dambe ayuu yidhi magoha dugsiyada dalka ayaa ka mid ahaa goobaha shalay loo adeegsaday in codadka ay shacabka ka dhiibtaan sidoo kalena haatan lagu tirinayo horaan ay ahayd markii uu wasiirka sheegay in dugsiyada dib loo furi doono berri oo ku beegan koob iyo tobanka bishan sideedaad hase ahatee go'aankan ayaa dib u eegis lagu sameeyey xildhibaanka machakos town victor munyaka ayaa sheegay in loolanka siyaasadeed loogaga adkaaday waxa uu u hambeliyey kaleb mule oo ka tirsan xisbiga mandhele oo jabjab oo ay tartamayeen munyaka ayaa doonayey in isagu adeegsanaya tikadka xisbiga u d a uu kursigiisa difaacdo hase ahatee uu hoosta ka xariiqay in uu qadarinayo rabitaanka shacabka majaako sidaas awgeedna uu mule khayr u rajaynaya tani ay imaanaysa iyadoo natiijada hordhac ay muujinaysa in codadka ilaa ay hadda la tiriyey uu musharaxiinta kale ku hogaaminaya mule waxaa sidoo kale in tartanka xildhibaananimo ee deegaanka taveta ee ismaamulka tayta taveta gobolka xeebta sheegtay in looga guulaystay naomi shaabaan iyadoo u hambaliyeysay buire akaan oo ka tirsan xisbiga wiper party maadaama uu ku hogaaminayo codadka hordhaca ah ee ilaa ay hadda la tiriyey nawomi oo matalaysa xisbiga jubilee ayaa doonaysay inay difaacato kursigan tayta constituency oo muddo labaatan sana ah ku fadhiday moses kuria oo isna u tartamay xilka barasaabnimo ee ismaamulka kiambu waxa uu saaka sheegay in uu gacan gacanta taagtay oo uu diiradda saari doono ganacsi u gaar ah wuxuu u hambeliyey musharax xisbiga u d a ee dhanka codadka ku horeeya kimani wamatangi sidoo kale wararka na soo gaaraya waxa ay sheegayaan in uu sidoo kale tanaasulay hogaamiyihii aqlabiyadda ee baarlamaanka dalka ahna xildhibaanka deegaanka kipipiri amos kimunya isaga oo hoosta ka xariiqay in uu tanaasulay dhanka kale dhankaasi naakuru haddii aan eegno ciidamada booliska waxaa lagu soo warramayaa inay xabsi ka sii daayeen xildhibaanka bariga naakuru david kigaariya oo shalay la xiray waxaa lagu sii daayey boonka booliska oo gaaraya konton kun oo shilin shalay ahayd markii gacanta lagu dhigay kadib qalalaase ka dhacay goob ay codbixintu ay ka socotay xildhibaanka ayaa lagu soo warramaya in maxkamad lasoo taagi doono kadib markii ciidamada ammaanka ay baaritaanada gabagabeeyaan taliyaha booliska ee naakuru peter mwanza ayaa laga soo xigtay in xildhibaankan uu la dagaalay musharax kale isaga oo u adeegsaday koox dhalinyaro ah oo tegay goobta codbixinta ee loo yaqaano naka police station ee ku taala nakuru hase aatee booliska ayaa taasi ka hortegay wararka intaasi ku daraya in dhacdadaasi oo isku dhac halkaasi ka dhashay hal qof lagu dhaawacay booliska ayaana hadda baaritaanada soo gabagabaynaya dhankaasi mombasa haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in gacanta lagu dhigay mid ka mid ah saraakiisha maareynaya doorashooyinka ee goobta codbixinta ama goobaha mid ka mid ah goobaha codbixinta ee mombasa oo hoostagta deegaanka kisauni ismaamulka mombasa iyo sidoo kale ku-xigeenkiisii ayaa la qabtay labada qof sida ku cad warbixinta booliska waxaa lagu kala magacaabaa nicolas mutatiro iyo sawiya kirunda waxaana lagu eedeeyey in ay diideen in iyagoo goobta codbixinta ku sugan ay tiriyaan codadka halkaasi laga dhiibtay wargeyska ama mid ka mid a warbaahinta dalka waxay ku warramaysaa in warbixinada ay soo gudbinayso ay soo gudbinayaan i b c ay muujinayaan in madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharax madaxweynehe xisbiga u d a william ruto uu codad badan ka helay goobtii ay ka codaysay mata karuwa oo ah ku-xigeenka musharaxa madaxweyne ee azimiyo waa dugsiga hoose dhexe ee mugumo ee ku yaala ee deegaanka loo yaqaana giishugu ee ismaamulka karinyaga ruto wuxuu halkaasi ka helay codad gaaraya sagaal boqol koob iyo toban railan wuxuu halkaasi ka helay saddex boqol koob iyo toban wixii qodobkaasi ku soo kordho wararka iyaga dambe ayaad kaga boogan doontaan markan aan aadno dhankaasi iyo gaarisa intaan gaaris u gudbin sidoo kale waxaa tanaasulay musharax xisbiga u d a ee deegaanka langata ee magaalada tani nairobi nixon korir isagoo sheegay inuu u hambaliyeynaya jalango oo musharaxiinta ka mid ah dhanka gaarisa codadka ayaa lagu tirinayaa jaamacadda gaaris waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayaga bashaar axmed dhaqane oo halkaasi ku sugan waxaana markaasi si toos ah aan ugu sugannahay goobta lagu tirinayo codadka guud ee magaalada tangaarisa oo ah gaarisa university magaalada tangaarisa gudaheeda waxaa halkan markaasi lagu tirinaya codadka ee qofka noqonayo xildhibaanka gaarisa township oo asagu matali doona shanta sane ee soo socota sidoo kale waxaa halkan codadkooda laga sheegayaa inta ay kala heleen dadka u tartamayo xilalka m c yada ama degmawaxeedyada ee magaalada tangaarisa sidoo kale waxaa halkan lagu tirinayaa codadka xilka gabanatornima musharaxiinta ayaguna u tartamayo oo waxyaabaha ay kala heleen lagu sheegayo sidoo kale wakiilka haweenka codadka ay heleen ayaa iyaguna halkan lagu sheegayaa oo ay ka socotaa sidoo kale halkan waxaa iyaduna lagu tirinayaa codadka markaasi sanatarnimo oo dadka iyaguna doonaya inay qabtaan xilka sanatarnimo ee ismaamulkan gaarisa weli waxaa socotaa in la keenayo sanduuqyadii lagu codeeyey oo laga soo qaadayo goobihii ay codbixinta ka dhacday ee magaalada tangaarisa gudaheeda ayna la socodsiin doonaa hadba siduu wax u socday weliba halka ay wax marayaan warbaahintaista ayaa si toosa laga socon kartaan
yahay bishaar axmed dhaqane oo warbixintaasi gaaris nooga soo diray warbixintaasi mid lamid ah waa siday xaalka dhankaasi amandheere cabdikafaar cumar ibraahim ayaa noo warramaya waa tahay waxaan iminka ku suganahay dugsiga sare ee gabdhaha ee moygaales ee magaalada mandheera halkaasi oo ay iminka ka socoto tirantii codadka ay shacabka ismaamulka mandheera shalay ka dhiibteen doorashada guud ee dalka ka dhacday codadka la tirinaya ayaa kale ah dhanka iyo madaxweynaha dalka iyo sidoo kale codadkii barasaabka kan aqalka ee sanadka kan xildhibaannimo kan wakiilka haweenka wakiilka ee golaha ismaamulka ama golaha deegaanka waxaa xusud mudan in weli ay socoto tirinta codadkaasi islamarkaana natiijo rasmi ah aysan soo saarin guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee i b c sidoo kaleeto waxaa xusud mudan in xildhibaankii hore ee degmada lafey ee ismaamulka mandheera oo isagu aqbalay islamarkaana shaaciyey in kursiga degmadaasi lagaga guulaystay waxa uuna u hambalyeeyey cabdikhayr maxamed oo kursigaasi kula tartamaya islamarkaana ku tartamaya tigidka xisbiga jubilee inkastoo guddiga doorashooyinka i b c aysan weli xaqiijinin in amaba ay ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee kursiga ee degmada lafey balse cabdi muude ayaa u muuqda mid aqbalay amaba dareemay mid aqbalay in lagaga guulaystay kursigaasi
waa tahay cabdikafaar aan ka gudubna dhankaasi iyo wajeer aan idingeeyo cabdiraxmaan mucaawiye wariyahayaga ayaa qadka ku jira mucaawiye noo waran maxaa soo kordhay tirinta codadka halkay wax marayaan
mawlidow magaalada wajeer aan ku suganahay iyo guud ahaan deegaanada kala gedsan ismaamulka wajeer waxaa ka socoto tirinta codadka ay dhiibteen dadweynaha goobaha aadka ugu badan amaba dadka badan ay ka codeynayeen waxaa ka mid ah dugsiga sare ee wiilasha magaalada wajeer iyo sidoo kale bartamaha magaalada wajeer iskuulka hoose dhexe ee township dhammaan codadkii gudaha magaalada wajeer laga dhiibtay waa lasoo wada qaaday oo waxaa la isugu keenay dugsiga sare ee wiilasha iyo gabdhaha magaalada wajeer halkaas oo hadda tirintii ay ku socoto tirinta codadka ka soo dhacay guud ahaan bariga wajeer waxaa la isugu keenay xarunta dhexe ee markaasi guddiga a b c da ay kuleeyihiin dugsiga sare ee wiilasha iyo magaalada wajeer ay wajahay tirinta codadka ayaa hadda si habsamina u socoto dhanka kale koonfurta wajeer iyana sidoo kale tirinta codadka way ka socotaa iyo guud ahaan deegaanada kale ceeldhaas oo iyana ka mid ah goob aanan maalinkii shalay ahayd laga codeynin ama wax codahan ka dhicin ayaa sidoo kale iyana saanka ay suuragashay in markaasi la bilaabo codbixinta
mucaawiye halka aad ku sugan tahay amniga waa sidee
amniga aad buu u sugan yahay laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan ayaa mawlidow sugaya amniga iyaga oo markaa gudaha meesha lagu tirinayo codkan ay ku sugan yihiin saraakiil ku filan sidoo kalena bannaanka agagaarka lagu tirinayo codadkana ay buuxaan ama joogaan gawaarida ciidamada neecyadooda kala duwan
si wacan goormee marka la filayaa in lasoo gebagabeeyo tirinta codadka halkaasi ka socoto
mawlida way socotaa tirinta codadka madaxweynaha ilaa iyo wakiilka hoose ee deegaanka ilaa iyo codad baa hadda aanan meesha soo gaarayo oo imaanayaan qaar aad bay uga fog yihiin wajeer oo saacaday soo soconayaan qaarna waqtiga ku imaanayaan marka lama saadaalin kara xilliga ay soo dhammaan doonto welina waxaa la sugayaa ceeldaas xilliga ay dhammaan doonto doorashadeeda waayo waxaa ay isku xiran yihiin kursiga gabanaha senatarka ugu mareebta iyo sidoo kale madaxweynaha oo ayagana halkaasi laga sugaayo inay ka yimaadaan codadkooda marka waxaa la sugayaa laguma dhawaaqi karo xilligan sababo jiro aawadeed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha e e b c da madaxa ugu sareeya oo aan la xiriiray waxaa warbaahintiisa u xaqiijiyey in aan lagu dhawaaqi karin ilaa iyo codadka markaasi dadweynaha ay dhiibanayaan ay soo xirmaan aada u mahadsan tahay mucaawiye waa tahay wariyahayaga deegaanka dhadhaa maxamed baaruud ayaa si toosa qadka ugu jira baaruud inoo waran halkee wax marayaan mawlido waad mahadsan tahay waxaa soo idlaaday sanduuqyadii jiray tuulooyinka iyo meelaha kala duwan ee deegaanka dhadhaab ayaa dhammaanba la keenay goobtii haddana waxaa lagu guda jiraa tirintii codadkiiyo isugeyntoodii marka boqol iyo labadii goobood ee laga coday deegaanka dhadhaab dhammaan sanduuqyadu si nabaday ku imaadeen waxaan rajeynayaa saacadaha soo socda in lagu dhawaaqo natiijada waxaad moodaa inay natiijadu aad dib ugu dhacday marka la fiiriyo goobaha oo aad u kala fogaa oo qeybihii u dambeeyay haddii taahwada ku jirnay ay soo galeen santuuqyadii waxayna u egtahay natiijada in dhawaaqeeda ilaa iyo laga yaabo inay maqrabiyadii gaarto marka la fiiriyo daahitaanka iyo mawlidow sida hawsha u socota laakiin waxaa ilaahay mahadii nabaday ku wada imaadeen jadwalna si wanaagsan bay ku socotaa hadda tirinta ma jiraan meelaha ilaa iyo hadda guddiga i b c tirinta uu dhameeyey oo natiijada uu ku dhawaaqay
meelo rasmiya oo u wada tiriya ma jiro wax natiijo lagu dhawaaqayna ma laha markii la isku wada geeyo ayaa hal mar lagu dhawaaqaya siday guddiga noo sheegeen meelaha qaar ruumamka qaar baa la sheegahayaa laakiin wax hadda aan soo xigan karna ma aha oo la- qiyaas rasmi ah marka eh, taageerayaashu way kuu she- markaad la hadasho way kuu sheegayaan rajooyinka eh, musharaxiintooda iyo siday iyaga kolle natiijooyinka isku geygeysteen laakiin annaga ilaa hadda wax rasmi oon hayno oo cid ay eh, ku dhawaaqday guddiga doorashada ma ay jirto aada u mahadsan tahay baaruud annaga wixii rasmi ayaan xiganaynaa ee dhankaasi iyo soomaaliya
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star fm
iminkana soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo safar shooq oo ku jooga magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka dowlad deegaankaasi madaxweynaha oo kulanka odayaasha ay ku helinayeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa kulankooda diiradda ku saaray iskaashiga amni ee labada shacab iyo sidoo kale taageeridda ciidanka ka qayb qaadanaya la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale sida u wada shaqayn karaan madaxweyne laftan gareen ayaa shacabka iyo mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalida uga mahadceliyey soo dhoweyntooda walaaltinimo iyo siday uga go'an tahay xoojinta ka wada shaqaynta xaqiijinta amniga ee labada xuduud wuxuu dhanka kale eh, ka hadlay ujeeddada socdaalkiisa ee uu ku tegay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya
runtii eh, xukuumadda iyo shacabka iyo odayaashaba eh, waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo eh, soo dhoweyntii qiimaha badneyd oo nala soo dhoweeyey oo ay ku jirtay eh, kalgacaylka iyo walaalnimada iyo kalsoonida ay ku dhisnayd ayaan kaga mahadcelinayaa Eh, aada iyo aada u mahadsantihiin madaxweynaha ugu sarreeyo ilaa iyo dowladda iyo shacabkaba soo dhoweyntaas qiimaha badnayd oo walaaltinimada ku dheernayd runtii socodka annaga wuxuu ahaa eh, ogolaasho aan ka helnay madaxweynaha dowlad deegaanka inaan iskaashi ka sameyno eh, xiriirka walaaltinimo ee labada dowlad eh, goboleed oo ku dheehan eh, mushkiladda hadda soo siyaaday iyo xiriir joogto ah waa tahay ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya bariga dalka ukrain waxay sheegayaan in ugu yaraan saddex iyo toban qof halkaasi lagu dilay kadib duqeyna xalay ciidamada ruushku ay geysteen dhankaasi waxaa lagu wadaa in sidoo kale khamiista oo berri ah uu dhaqangalo amar way soo saareen midowda yurub kaasi oo ku saabsan xanibaad la saaray in la dhoofiyo dhuxusha ee ruushka